اللهم وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد muqadimadii baan ku dhex jirnay iskuran qaada xooga insha Allah insha Allah waa isku dayahayna بسم الله الرحمن الرحيم waa muqadimadii ayaan ku dhex jirnay marka wuxuu soo hormarshay khudbadii iyo cilmiga dalabka fadiiladiisa hadda markaan wuxuu rabaa inuu yidhaahdo kitaabka maxaa loo sanifay kitaabo badan baa yaallay oo madhabka ah magaalooyin kala badan kala duwanna waa yaalleen marka maxaa maxaa keenay in kitaabkan la qoro juhdi badan baa ku baxaaya wakhti badan baa ku baxaaya wax badan baa gelahaya bilaash looma qori karo marka sababta keentay maxay tahay wuxuu yidhi waqad akara asxaabunaa raximahumullaahu min atasniifi asxaabteedii waxay badsheen allaha u naxariistee wax sanifid asxaabta hadda la sheegaya waxaa weeye atbaacu shaafici intii shaafici raacsanayd madhabta ku raacsanayd asxaabtu raggaasu wey culummadaas waa badiyeen buu leeyahay raximahumullah min atasniifi sanifid ayay badiyeen min almaqsuudaati kitaabo la fidiyo dheerdheer iyo walmuqtasaraati kuwo la soo gaabshayba wax fara badan bay qoreen tasniifka kelimaddu marka la fiirsho waxa weeye wax sinfi sinfi loo kala bixiyo ninka oo kitaabkan oo kale qorahayaa wixii dahaarada ku saabsanaa meel uu bixinayaa wixii salaada ku saabsanaa wixii soomka ku saabsanaa masaa'il walba gaar buu u bixinaya sinfi sinfi ayuu ka dhiga marka tasniif ayay badiyeen buu yidhi sinfi sinfi bay ka dhigeen kitaabay sanifeen kitaab waliba dhexdiisu wuxuu masaa'ilkii isku meel jiraaba isku baabiyaba meel baa lagu aruuriyey marka minal mabsuudaati kitaabo la fidiyo waa kitaabo dheerdheeroo marka kitaab la fidinayo la rabo in la ballaariyo hamigu waxa weeye kitaabka ha la fahmo waxa hadalka loo dheereeya ha la fahmo mukhtasarkana waxaa loo soo gaabiya ha la xafido marka kitaabo xifdi ay ugu talagaleen iyo kitaabo ay fahmi ugu talagaleen labadaba waa qoreen qoritaankaas marka faraha badanoo ay qoreen ishkaal buu keenay ishkaalkaasi waxa weeye meelo kale fogfog baa kitaabada lagu qoray ijtihaadaadkiibaa badan ikhtilaafkiibaa batay ninkii damca masale madhabta ka mida inuu raasho kitaabadaas akriyo kan akriyo kan akriyo wax iskhilaafsan buu arka marka hadduu wax iskhilaafsan arkahayo see buu ku aqoonsanaya madhabtii inay tahay marka dadaalkii la sameeyey haddee culummo badan baa dadaalka samaysay laakiin raggi ugu dambeeyey oo tanqiixiyey waxaa weeye raafici iyo nawowi marka labadaa juhdiga ay qabteen buu rabaa inuu meesha ka muujiyo wa adqanu mukhtasarin mukhtasar midka ugu sugnaanta badan almuxararu muxarar wey mukhtasarkaani waxa weeye itqaanku waxa weeye kitaabadii madhabtoo dhan bay soo akhriyeen markii ay akhriyeen baa waxaa la isku dayey bal meeshii aqwaashooda u badantoo u raajixsan tahay in la caddeeyo oo meeshaa la raajixo marka kitaabkaas kale raajixa keenay oo aqwaashii faraha badnayd intuu soo talkhiisiyey ee wixii raajixaa soo qaabtay wixii kalena muujiyey oo ayagu inay daciif yihiin muuqanahaya muujiyey kitaabkaasi kitaabkii ugu fiican weeyo marka ninkii madhabta doonaya inuu fahmo kitaabka ugu sahlan oo uu ka fahmi karo marka adqanu mukhtasari kitaab lasoo gaabshay oo madhabta ah maanta midka ugu sugnaanta badani almuxararu weeye oo lilimaami abilqaasim u sugnaaday alraafici raximah llahu tacaala mukhtasarka ugu fiican waxa weye muxarar lilimaami abilqaasim araafici abilqaasim araafici shan boqol iyo konton iyo toddobo ku dhashay lix boqol iyo labaatan iyo saddexna waa ku dhintay nawowi waa ka horreeyey juhdiga badanna asagaa soo qabtoo kitaabadii soo akhriyey nawowi naftiisuna juhdigiioo kaleu galay markaas kabacdii wuxuu arkay kitaabadan raafici kitaabo laga ambaqaadi kara inay yihiin markaasuu kitaabkii uu sharxayna waa soo gaabiyey sharxulkabiir kitaabkan mukhtasarkaa ugu talagalay in la xafidana asagana wuxuu ku kordhiyu meesha ka heri doona marka wuxuu leeyahay mukhtasarka ugu fiicani midkaas weye muxarar abilqaasim kelimadaas nebiga sal allahu calay wasalam kunyadiisii bay ahayd xadiid waa kugu soo arooray magacayga la baxa laakiin kunyadayda iska daaya meeshaas marka abulqaasimna waa ku magacaabay kunyadii waa jirtaa culimmada marka meelay ka fiirshay qaarkood waxay yidhahen intuu nebigu noolaa weye sal allahu calay wasalam marka ishkaal baa imaan karay qaarkood waxay yidhaahdeen may ninkii nebiga ku magac ahaa weeye waxyaalay ku awileen marka waxaa laga yaabaa sheekha nawowi iyo raafici labadooduba inaysan mudlaq inay iska tahay kunyadaasi mamnuuc inay tahay inaysan qabin oo sidaa darteed ay u ogolaadeen abulqaasim raaficigaas wuxuu u abtirsadaa raafic ibnu khadiij ama meel magaalaha u tirsadaa kolley waxay u ekaysiinayeen inuu raafic ibnu khadiij u abtirsado raximah llahu tacaala ditaxqiiqaati xaqiijinyaal buu u saaxiiba taxqiiq waxaa weye masalada deliil in la saaro ama cilo la saaro oo masaladii iyo deliilkeedii laysla soo dhigo waxaa weye taxqiiq shaygaas shay la xaqiijiyo wey marka imaamkaasi imaam oo masaa'ilka xaqiijin jiray wey imaamkii intaasuu ammaantiisa uga baxay imaamkaas haddee uu ammaanahayo fadlina ahalkiisuu u qirahayaa kitaabkan uu qorayna dadku ku boorinayaayo wax aada loogu baahan yahay wey in laga faaidaysto culummada waxaa aragtaa markay kitaabada qorahayaan kitaabkii baa la ammaana kitaabkaas ammaantiisa sheekhu faanka ma rabo laakiin wuxuu rabaa dadku inay usoo jeestaan oo arkaan kitaabkaas faanka ma rabo marka wuxuu raafici buu ammaanay bitaxqiiqaati xaqiijiyaal buu u saaxiiba wahuwa wahuwa muxararkii bitaxqiiqaatidaasi raaficigii bay u laabanaysaa wahuwa muxararka kitaabka matniga muxararkaahi kaiirulfawaa'idi mid faa'iidooyin badan w waa faa'iidooyin badan faaidada waxa yidhaha mastufiida min cilmin ow maal faaidada marka waa faa'iidooyin badan yahi faa'iidadiisa maxaa ka mid ah cumdatun fii taxqiiqi lmadhabi madhabta xaqiijinteeda mid loo cuskado ninkii damca inuu qaalin noqdo ama ninkii damca inuu mufti noqdo ama waxaa la rabaa wixii raajixa inuu ka jawaabo maadaama madhabtaas uu ku socdo haddii kitaabadii oo dhan iskaga dhex yaacaan waa rafaadaya laakiin hadduu mukhtasarkan qabsado wuxuu leeyahay wuxuu abbaari karaa madhabtii meeshay saxda ka ah ayuu abbaari karaa meeshaasuu abbaari karaa marka cumda kitaab la cuskanaayo wey fii taxqiiqi lmadhabi madhabta xaqiijinteeda muctamadun mid la cuskado weeye lilmufti muftiga iyo waqayrihi qeyrkiis ninkii muftiga iyo waqayri muftiga mudaris iyo muxuu ahaa musanif iyo nin wax qorahayaa jira nin baa jira wax muxuu akrinahaya ninka wax jawaabahaya qaaliga wax xukumahaya dad badan baa waxay u baahan yihiin inay arkaan masaa'ilkaas marka muctamadun mid la cuskado weeye lilmufti muftigi iyo waqayrihi muftigii qayrkiiso min uliraqabaati dadka dalabka u saaxiiba kelimada raqiba haddii fii ay ku gudubtana wax la rabo wey haddii can lagu gudbiyo raqiba canu liina wax la nacay wey marka raqbadan hadda wixii la jeclaa weye dadka doonahaya cilmiga raba muctamad buu u yahay iftaha haddee masalada iftaha masalo xoogaa in la kor istaago u baahan wey ishkaalkeedii waa batay haddii nin waliba wax jawaabo oo jawaabtu ay badato waxaa imaanahaya muxuu ahaa dadkii maskaxaysa idraab baa ku dhacaysa hal masale haddii intaasoo qof wadaad ka jawaabto dadkuna iskama celin karaan inay iskhilaafaan ilaa uun in laysku caqligeysto ijtihaad la geeyo maahan marka masaa'ilka laga jawaabahayo masaa'ilka qaarkood waxa weeye masalo oo cibaadaaho nusuusteedu bannaanka daadsanta masaladaas wadaadkii la jawaabo nusuustaas xasuusama waa ka jawaaba wax dhiba kuma qabo maxaa yaele nusuustiina waa yaqaanaa masaladiina masala ishkaal ku jira maaha marka ninaan aqooni hadduu weydiiyo inuu u jawaabo waa sahlanta mas'alana waxa weeye mas'alo u baahan in aad loo akriyo bagag badan laga fiirsho mas'aladaas waxaa ku fiican ninkii damca inuu ka jawaabo inuu mudaakaro la galo culummo hadduu qaali yahay hadduu mufti yahay hadduu yahay uusan degdeg u gelin haddaan miihaal yar soo qaado waxaa jira meelaha bunuugtu ka furan tahay waxaa jira dad lacag dhigta lacag bay dhigtaan lacagtaas ay dhigtaan meel baa loogu qoraa bangiguna waa iska isticmaalaa ay dhigteen markii ay dabceen culuma inay ka hadlaan oo yidhahan lacagtaani maxay tahay baaqiyo waa faqsanta qaarkood waxay yidhaahdeen lacagtaani wadiico wey wadiica weeye amaaha wey war amaaha de dabecadda lagu yaqaanaa waxa weeye sideedaa meel loo dhigaa lamana isticmaalo haddii loo dhiibto dahab iyo waxyaala noocaas oo kale sanduuq gaar ay ku xiri doonaan ijaarna waa kaa qaada laakiin lacagtan ijaar lagaama qaado meeshana kuma xirxirnee waaba la isticmaalay qaar kale markii ay fiiriyeen waxay yidhaahdeen lacagtan waxa weeye waa lacag oo laga ijaaray qoladan haddii la yidhaha lacagtii baa la ijaarana fi nihaaya waxay ku tegi doontaa wixii waa ribo saasay ku tegi doontaa ilaa lacagtu ijaar ma gashee haddii qof la siiyo intii oo kale amaah loo haddii la amaahiyo intii oo kale laga qaataa qaar kale meel kale ka fiirsheeno waxay yidhaahdeen amaah wey qardi waa la amaahi war haddee see loo amaahinaya amaahda maaya faqiirba maaha qoladaan qolo wax qabta wey ya maxaa loo amaahina warmaya dadka wax la amaahiyaa ma aha maalqabeen keligood fuqaro kaliya ma haddii ninkii ugu soo horreeyey jawaabtiisa la qaato kharbudaad baa imaanaysa marka masaa'ilkaas u baahan in meelo badan laga fiirsho intaan hadda xasuusanaya saddex taabiciintii ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen hadda masaa'ilka laga jawaabo qaarkood waa masaa'ilkii haddii abubakar ama cumar hadday ku soo aroorto ansaari muhaajiriin iskugu keeni laha ansaari muhaajiriin buu iskugu keeni laha meeshaas marka waxaa is leeyahay hal nin inuu istaago oo jawaab iska tuuro masaladaas waa ku adagta waxay u baahan tahay in uu la kaashado culummadii kaleo wax taqaanay oo markii mudaakaro la sameeyo meelihii wax ku jir jiraan oo dhan soo baxaan masaa'il nuuc kaleha jirta oo ninkan faqiihahay kitaabkan uu akrinaya waxaan xalaal wey xaaraam wey ninkaan waxaan waa milkinaya kan milkin maayo wax noocaasa kale intaan suulinta ku leeyahay waxaasuu akrina laakiin marka ugu horreysa masalada lafteedu waxay u baahan tahay inuu suuradeedii fahmo dad mutakhasisiinah inay uga hormaraan nin mutakhasis la yidhaahdo oo waxaan yaqaana waa inuu uga hormaro haddii hadda maanta maalan beledka yagan nin uu soo kaco nin madaxa ku dhifto oo ninkii markuu madaxa caddeeyo uu yidhaahdo qaali u tago qaaliga horta marka ugu horreysa wuxuu u baahanayaa takhtar waree ninkan madaxii laftii waa arkaa laakiin laftu meesha ma ka dhaqaaqday ma jaban tahay ma meesheedii bay joogtaa laakiin hilibkii baa ka dhammaaday markii takhtarkaasi kala caddeeyo qaaligii waxaa u baxaya xukunkii bilowgiisi bilowgii buu helaya wuxuu helayaa laftu hadday caddahay kitaabkii uu ku laabanaya shan halaad baa laga raba laakiin ilaa loo sheego laftii waa dhaqaaqday iyo waa sugan tahay iyo waa jabtay iyo waxaas loo sheego intaasuu ku leeyahay ma jawaabi karo qaaligii markuu u sheego ninkii markuu u sheego takhtarkaa u yidhaha laftu ma jabnee sax weeye haye nimankii wuxuu yidhi shan halaad baa ku lecda war sheekh anigu geel ma qabno meesha lacag baa taale beledka lacag baa lagu tacaamulaaye anigu geelba maba qabnaba see geel lagu bixina magaalada weynaa geelba laga helinaya agagaarkeeda suuragala haddana wuxuu u baahanaya qola suuqyahana inuu raadsho waraadha geela qiimihiisu imise wey horta marka horeyse wuxuu leeyahay war wuxuu makas buu ahaa mise khalad buu ahaa masaladaasuu xaqiijina hayo kas weye shantii halaad nuuc gaara weeye hadday maag tahay hadday khadaac tahay nuuc gaara weeye markuu ogaaduu leeyahay shan halaha noocaasa midkii intaa jira midkii intaa jira midkii intaa jira suuqa imisuu jooga suuqa intii uu joogo markii la nimankaasi soo caddeeyaan hadda kabacdi lacag uu bedeli karaa wuxuu odhan karaa war intaasa idinku leeyihi laakiin wuxuu u baahday laba qolo mutakhasisiin oo asaga ka horeysa oo asaguusan hore ka jawaabin meeshaas marka waxaa kuu soo baxaysa wadaadkii muxaadaro soo fadhiistaba hadduu masalo walba ka jawaabo ishkaal badan baa imaana ibnu cabaas iyo ibnu mascuudna waa u malaynaya ibnumidda ibnu cabaas xoogaa inay wax ku jiraan waxyaala laga soo guuriyo waxaa ka mid ahaa ninkii dadka masalo walba uga jawaaba majnuun ya hadduu mar masalo walba ka jawaabo ninkaas nin miyir qaba ma meeshaas marka iftaha waa masalo adag weeyo waxaani xalaal weeye xaaraam weeye rabbiga subxaana wa tacala xaggiisaa laga jawaabayaa marka wuxuu u baahan yahay aad aad in loogu fiirsado waqad iltazama musanifuhu raximahu llaahu an yanusa calaa maa saxaxahu mucdamu lasxaabi musanifka muxarar soo raafici maa raafici wuxuu laasimsaday buu yidhi inuu caddeeyo mucdamu lasxaab wixii ay caddeeyeen ee waxay rajixeen maa saxaxahu waxay saxiix yeeleen mucdamu lasxaabi mucdamu lasxaab haddee madhabtii imaamkii baa wax laga soo naqlinaya wixii lasoo naqlinahayo meeshii dadku u badan yahay in laga qaaday u badan yihin haddaan daliil waadix oo ka hor yimaada uusan jirin in laga qaado meeshii uu u badan yahay meeshii uu u badan yahay ay u badan yihiin asxaabu shaafici inay raajix yeelaan meeshay u badan yihiin meeshaas inuu caddeeyo inay u badan yihiin wuxuu u leeyahay maadaama aqwaashii iskhilkhilaaftay oo iskhilkhilaaftay haddii daliil waadix noqdana daliilkaasaa wax soo saari doona haddii kalena meeshay raajix u yihiin laakiin laba qowl haddii intay iskhilaafaan labadii qowl midkood inuu daliil iyo nusuus leeyahay ay caddaato midka kalena uusan lahayn kaasaa la qaadan doona laakiin haddii ijtihaad ay noqdeen labadooda isku soo dhowaadaan midkii mucdamul asxaab raajix yeeleen inuu caddeeyo ayuu ballan qaaday muxuu ahaa raafici waqad iltazama waa laasimsaday musanifuhu raximahu llahu an yanusa inuu cadeeyo maa saxaxahu waxay saxiix yeeleen mucdamu asxaabi waxa intaanay usoo rafteen oo nawowi iyo raafici raafici nawowi dhibka badan ay usoo mareenna waxa weye madhabtii inay la kala tanqiixiyo oo wixii aqwaalo daciifa meel loo saaro wixii kala saasaa loogu marka wuxuu leeyahay sheekhi asigaa laasimsaday wwafaa waana oofiyey bima ltazamahu wuxuu laasimsaday ballanqaadkiisiina waa ka soo baxay ballanqaadkiisii waa ka soo baxay hadhowtay wuxuu keeni doonaa bacdu lmasaa'il inuu asagu sidii uu u raajix yeela maahana si kale u raajix uu ka dhigi doono oran doono mucdam asxaabkii masaa'ilkaas waa ag maray marka waxa weeye asaga markaas istidaacadiisii waa laai waa intuu asagu kari karay intuu kari karay waa waa ka soo baxay wwafaa waa oofiyey bima iltazamahu wuxuu laasimsaday wa huwa tansiiskaas uu caddaynahayo mucdamu asxaab waxay sheegeen min ahami lmaluubaati waxa la doonahayo kan min ahami lmaluubaati waxyaalaha la doonayo kan ugu muhiimsan buu ka mid yahay aw ahamu lmaluubaati bal ahamu lmaluubaati waxa la doonayo waxa ugu muhiimsan wey ninkii raba madhabta inuu fahmo wax uu raadinahayo waxaa ugu muhiimsan inuu helo meeshii raajixa raajixii inuu helo meeshaasaa ugu muhiimsan su-aashu marka hadda waxay soo gelaysaa haddii muxarar saas u qoray oo kitaabkii mukhtasar ahaa oo wixii la rabay asagu meeshii keenay oo ballankii u qaaday oofiyey maxaa ka rabtaa adiga maxaa kitaabkan dambe u qoraysa kitaabkan dambe muxuu kordhina minhaaj maxaa maxaa loo qoray marka wuxuu yidhi laakin fii xajmihi xajmigiisa muxuu ahaa jurmigiisa weynankiisa kibarun weynan baa ku jira yacjizu uu cajizahayo can xifdihi inuu xafdiyo akaru ahlilcasri zamankan aan joogno dadka intooda badan ilaa bacda ahlilcinaayaati dad ahlucinaayaat dad cinaayo rabbiga subxaana wa tacaala naxariistiisa ku dhacdo ayago aan waxba dhibayno wax walba xafidahay dadka noocaasa maahane dadka intooda badan casrigan jooga kitaab muxarar ma xafidi karaan laakiin fii xajmihi waxaa ku jira xajmi waa d maxaa l mxua cufnaantiisa miyaale mise waa kibarun weynan oo yacjizu uu ka caajizayo can xifdihi aktaru ahli اlcasri dadka zamanka jooga badankoodu ilaa bacda ahli lcinaayaati maaha marka aniga waxaa igu kalifay kitaabkii weynankiisa markaan arkay ayaan waxaan damcay inaan soo yareeyo wax dadku xafidi karaan kasoo reebo wax dadku xafidi karaan inaan kasoo reebo faraacitu waxaan ra'yiyeeyey ra'yi mina ra'yi bay ka timi midaan waa arkay maaha indhaha maa ikhtisaarahu inaan soo gaabsho fii naxwi nisfi xajmi xajmigiisa niskeed wax u dhow naxwi haddii layaha wax ka yar iyo wax ka badan buu noqon doonaa noqon karaa laakiin xoogaa wax ka badan buu hadda wuu u socdaa fii naxwi nisfi xajmi bal nuskiisoo kale wax u dhadhow inaan ku soo gaabiyo alfaadda aan soo yareeyo waxyaalihii laga maarmi karo aan ka soo kaxo soo gaabsho saas liyashula inuu sahlanaado xifduhu xifdigiisu in la xafidi karo maca maa adumuhu ileyhi waxaan ku dari doono in shaa allahu tacaala min annafaa'isi waxyaalo wan wanaagsana almustajaadaati la wanaagsaday mustaxsanaad masaa'il oo la wanaagsaday oo aada u fiican oo aan ku dari doono kaasna waa jira marka laba waxyaalood baan isku darayaa isagiina waa soo gaabinaya masaa'il muhiimana waa ku dara meeshaa marka in la qoro sababteedu waxay noqotay gaabiska la soo gaabiyey iyo masaa'ilka lagu daray labadooda masaa'ilkii marka wuxuu yidhi minhaa waxaa ka mid ah attambiihu baraarujin calaa quyuudin qaydyaal lagu baraarujiyo fii bacdi almasaa'ili masaa'isha qaarkood oo hiya masaa'ishaasi min alasli asalkii oo muxarara maxduufaatu ka maqan maxduufaatu laga tuuray asalkii laguma qorin waxyaalo waxaa jira quyuudaho yaryaroo aan ku daray maalan waxay yidhaahdeen markii baabka kayomka uu qorahayey maradka oo loo joojinahayo loo booraysanahayo haddii xibinta ku jirto loo booraysanahayo markii maradkaasuu tilmaamahayo waxaa ka mid ah inuu keeni karo biyaha la isticmaalaa foolxumo fii fii daahir inuu yidhi meel muuqata hadduu ka muujinahayo foolxumo markaas waa laga booraysanahay marka raafici markuu muxarar uu qorahayay wuxuu yidhi fii daahirin daahirkiyaa marka xoogaa bayaanis u baahday markaasuu nawowi wuxuu ku daray fii cudwin daahirun isla baabka tabiimka waxaa ku jira haddii meeshu dhaawac tahay kabka ay tahay dhaawaca oo dhaawicii la saaray asagiiyo daahira meesha kabkii la saaray haddii uu qofkii booraysto hadhowtay salaaddii ma soo celinayo hadduusan saarnayn xibnihii laga weysaysanayo ee xibin kale uu yahay marka wuxuu yidhi ilaa an yakuuna bijurxihi damun inuu dhaawacu dhiig leeyahay maahan markaa najaasada darteed baa loo soo celinayaabuu ka wadaa nawowi marka wuxuu layidhi dhiig oo dhan la fiirin maayo ilaa an yakuuna bijurxihi damun kaiiru haddii dhiig badan uu meesha ku yaallo meel dhaawacii dhiig mala aan kartee hadduu dhiigu fara badan yahay markaasaa la soo celi marka quyuud noocaasoo kale aan ku daruu leeyahay quyuuddu waxa weeye hadalkii iska furnaa meel baa laga soo laga xira minhaa waxaa ka mid ah atambiihu baraarujun calaa quyuudin qaydyaal oo fii bacdi almasaa'ili masaa'ilka qaarkooda quyuuddaas hiya quyuuddii min alasli asalkii oo muxarara maxduufaatun ay ka xadfan tahay xadfigu waa tuuridda soomaa lian yaxdifa axadukum arnaba wa minhaa waxaa ka mida mawaadicu yasiiratun meelo yar dakaraha uu xusay fi lmuxarari muxarar calaa khilaafi lmukhtaari fi lmadhabi madhabta sida la doortay si aan ahayn kamaa sataraahaa in sha allahu sidaa arki doontin waadixaatin ayadoo cadcad masaa'il baa jiruu leeyahay oo muxarar sidii madhabta asagu markaas uu u arkay siduu u maleeyey maahaani si kale ayaa raajixii madhabta ah mukhtaarkan hadda raajixu ka wadaa mukhtaar hadhowti waxaa imaan doona kitaabka dhexdiisa mukhtaar mukhtaar kelimaad ay ku imaan doonto oo ayagu tafsiir gaarkooda u baahan marka wuxuu leeyahay mukhtaarkan hadda meesha uu ka wadaa waxaa weeye muxarar masaa'il uu ku xusay sidii raajix ahayd si ka duwan masaa'ilkaasna raajixaan sheegi doonaa wa minhaa mawaadicu yasiira nafaa'istaas masaa'il waxyaalahaas ziyaadaadkaas aan ku daray waxaa ka mid a mawaadic yar ذكرها uu xusay في المحرر على khiلاaف المkhتaaر في المdhب madhabta si raajic ahayd kamaa satraaha in shاء الlah hadhowtadii waxaan arki doonaa haddii ala yidhahdo kitaabka dhexdiisa markii lagu jiro inuu qowlkii raafici soo guuriyo oo madhabtiisii haddana qultu intuu yidhaahdo uu marka sidii raajixa la ahayd uu sheego asagu markaas marka masaa'ilkaas ilaa kontomeeye mas'alo meelahaasay gaaraysaa bay yidhaha naxwu khamsiina mowdican kontomeeye meeshaas marka wuxuu galay manhajkii uu kitaabka u qorahayey kitaabka qaabka u qorahayey kitaabka qaarku u qorahayey waxa weye kitaabka waxaan kusoo gaabin doonaa nisfulxajmi nisfulxajmigaas ma alaatatu arbaac buu joogaa ma nus buu u dhow yahay ma qiyaasaad badan baa jira laakiin kitaab muxararkiina waa yaallaa minhaajna waa yaallaa ninkii isku fiirshaa saxda waa arki karaa laakiin waxaa suuragala juhdigu kaas ku bixinaayo meel kale uga baahanoo cariiri ah inuu inuu uga faa'idaysta ninkii firaaqa haysta waa ka daba tegi karaa labadooda ma nus buu joogaa mise waa ka badanya maadaama labadii kitaabba isla yaallaan ninkina waa ka daba tegi karaa haye waxaa ka mid a masaa'il baan ku kordhin doonaa masaa'ilkaas quyuud baa ku jirta meelo uu sidii raajixa si ahayn u qora ku jirta ومنها إبدال ما كان من ألفاده قريبا أو موهما خلاف السواب بأوضح وأخسر ومنها وحكم المسائل كان كردين دونه إبدال ما كان وحي أحد إن بدلوا من ألفاده ألفاظ المحرر قريبا قريب وحي أحد كلمة غريبة وأن ضدك هذا فهمي كعرس أما إن فهمي وأي سورة قلت هاي كلمة داس وحنكو بدل دونا بأوضح متكعب ayaan ku bedeli doonaa waa aksara minhu ka gaaban kelimadda qariibkaa shuraaxda qaarkood waxay ku mitaalinayaan kelimad la yidhaahdo baaq baaqu kolley waa luqadaan carabi ahayn buu ahaa laakiin carabta soo dhex gashay beerta weyn oo xaraysan oo bustaanka ah ayay waxay odhan jireen baaq fuqahadii hore waa isticmaali jireen laakiin aniga hadda muxarar meeshay uga taallo ma soo dhifan karo laakiin shuraaxda qaarkood baa miaalka noocaasa keena aniga kama raadin muxuu ahaa muxarar laakiin fuqahadii hore waa isticmaali jireen kelimadda baaq macnaheeduna wuxuu dhigan yahay bustaan beerta xaraysan oo ayuu u dhigan yahay muuhiman khilaafa sawaabi ow muuhiman moodsiinahaya khilaafa sawaabi sawaabka sida saxdaa si aan ahayn moodsiinah baabka ugu horeeya markii la bilaabo oo kitaabu dahaara la bilaabo oo baabka meesha ugu horeysa la bilaabo waxaa lagu arki doonaa yushtaradu lirafci اlxadaثi wاnnajisi maa u mudlaq yushtarad ayuu sheekaani cabiray kitaabka raaficina waxaa ku yaalla yajuuzu lirafci alxadai wannajasi maa u mudlaq shayga oo jawaaska laga yidhaahdaa marna wuxuu noqdaa shay iska bannaanoo waxba la isku haysan laakiin hadda meeshaan shardi shardi weye markii xadad la kor yeelahayo markii najaaso la zuulinahayo soo biyo lama rabo soo shardi maa mise waa jawaas shardi weeye marka wuxuu leeyahay hadalkaasi wixii la rabay waxaan ahay inuu moodsiinahayaa marka anuu cibaadadaas waa bedela cibaarada noocaasaan bedela marka muuhiman khilaafa sawaabi sidii la moodayay sidii saxdahay si aan ahayn bay kelimadu moodsiinaysaa marka waxaan ku bedelaya biowdaxa mid ka cad kii qariibkaa mid mashhuuraan ku bedelaya kii khilaafa sawaabka moodsiinaya mid ka cad waa aksara minuu kana gaaban bicibaaraatin jeliyaatin cibaaro oo waadix oo cad ayaan oo aan wax mugdiga geli karin baan gelina wa minhaa bayaanu alqowleyni waalwajhayni waاlariiqayni waannasi wa maraatib alkhilaafi fii jamiici alxaalaat madhabta aqwaal badan oo fara badan baa ku jirta aqwaashaas waxay u kala qaybsameen kuwo shaafici laga soo guurinayo imaam shaafici raximahullah laga soo guurinayo iyo kuwo culummadii ka dambaysa ku ijtihaadeen oo layidhaha aqwaalu asxaabi shaafici asxaabtiisii raggii dambe ilaa rag ijtihaadahayay ahaayeen waagii hore haddii ninkaani la yidhaha madhab hebel buu ku socdaa macnaheedu maaha kullu saqiira wa kabiira inuu ku waafaqsan yahay waxyaalaha qaarkood buu ka baxaa war marka qaarkood asalkii sheekha ayaa wax yar ama wax gelahayaan taxriif ama wax markaasuu si kale u fasiri kara marka wuxuu leeyahay waxaan kala caddayn doonaa laba qowl qowl meesha uu yidhaahdo waa kuwii shaafici laga soo guuriye alwajhayni markuu yidhaahdana waa laba wej oo laga soo guuriyey ardada raggii shaafici raacsanaa asxaabtiisii oo aqwaashii laga soo guuriyey wlwajhayni waariiqayni laba dariiq dariiqaana waxa uu ka cabirahayaa waxa weeye haddii ay isku khilaafaan waxaan waa qowlkii sheekha iyo qowlkii sheekha maahan waa qowlkii asxaabta ama hadday isku khilaafaan sheekha laba qowl baa jirta iyo may hal qowlo kaliyuhu ah khilaafka noocaasi markii uu yimaado wuxuu ka cabiraa dariiq dariiq buu ka cabiraa khilaafkii jidkii loo marhayay way meesha ishkaalku ka taagan yahay masaladii loo marhayay marka dariiqayn buu ka cabiraa wanasi naskii shaafici na waa caddayn doonaa wa maraatib alkhilaafi khilaafka darajadiisa fii jamci lxaalaat haddii la iskhilaafo madhabtii aqwaal badan baa ku jirta aqwaashii oo dhan inuu ka soo kaco ma rabo labadii qowlba waa muujinahaya laakiin ha muujiyey midka adagoo raajixaana waa caddayna labadii qowlbana waa keenayaa midkii raajix ahaana waa keenaya maraatib alkhilaaf hadduu yidha adhar laba qowl baa ku jirtaoo xoogaa iska daba dhow laakiin midka uu adharka ku magacaabay baa raajix hadduu yidha asax laba qowloo iska daba dhow baa joogta laakiin midka oo asaxa uu ku magacaabaa raajix mashhuur markii uu yidhaahdo laba qowl baa jirta oo sheekhii laga soo guuriyey laakiin midka oo uu sheegay maaha midka kale daciif aada u tabar daran wey hadduu yidhaahdo saxiix laba qowl baa laba wej baa jirto asxaabtii shaafici laga soo guuriyey laakiin midkuu saxiixa ku magacaabay maahan midka kale tacbaan wey saasuu marka maraatib alkhilaaf darajada khilaafku kala joogo oo labada qowloo iska soo horjeedaa darajaday kala joogtana waa sheega kelimaad yaryar buu ku sheegi doonaa meesha uu ku tusahay fa xaytu aquulu mar haddaan idhaahdo fi ladhari qowlka daahirnimada badan aw ilmashhuuri fa min alqowleyni laba qowl oo sheekhii shaafici u abtirsanaysa weeye aw ilaqwaali laba qowl aqwaal badan weeye dhowr qowl baa sheekhii laga soo guuriyey ama waxaa laga soo guuriyey laba qowl marka midka raajixa adhar baan leeyahay adhar haddaa mar aragti hoostiisa waxaa ku jira mid laga raajixsan yahay weliba laba qowl baa ku jirtu yii fain qawiya alkhilaafu khilaafku hadduu xoog leeyahay alkhilaafu almukhaalifu midkaan aan sheegayo adharka u baxshay maane midka kale hadduu xoog leeyahay qultul adhara baan leeyahay adhar mar haddaan idhaahdo meesha khilaaf baa jira khilaafku waa khilaaf aqwaal ku saabsan oo shaafici wax laga soo guuriyey qowlka kan ka soo horjeedaan xoogaa xoog buu leeyahy eber ma laakiin kanaa ka xoog badan fain qawiya almukhaalifu qultu ladhar wailaa hadduusan quwi ahayn oo qowlka soo horjeedaa aada u tabardaran yahay falmashhuur baan leeyahay mashhuur mar haddii leeyahay qowl shaafici baa laba qowl oo shaafici baa meesha ku jirta midkood waa tabar daran yahay midka kalena xoog buu leeyahay sheekha qowlkiisa saxiix inta laga cabiro faasid kii kala cabiro waa ka sheexa ya mashhuur mashhuur maga magac wanaagsan baa la rabaa laba qowl oo shaafici laga soo guuriyaa meesha ku jirta labadoodana mid baa daciifa tacbaan haddii daliil ahaan loo raaco ama waxaa laga yaabaa naqliga lasoo guurinayo markii lasii raaco qowlkaas waxaytu aquulu markaan idhaahdo al asaxu aw isaxiixu haddaan idhaahdo fa min alwajhayni wey asax iyo saxiix laba kaalama mar haddaa maqashid khilaafka meesha ku jira khilaaf atbaacii shaafici ka yimid weye sheekhii ma gaaro sheekha ma gaaro waa ka sokeeya fain qawiya alkhilaafu khilaafku hadduu xoog leeyahay qultu waxaan leeyahay al asaxu ayaan leeyahay wailaa hadduusan xoog lahaynna fa saxiix baan leeyahay saxiix haddii layahay qowlka kasoo horjeeda qowl tacbaana wo saxiix markaan ka cabiro kelimaadkaas uu saas u dhigdhigahayo haddaan la fahmin hadhowteed adhar muqaabil waa la iska marayaa laakiin wax maskaxda aadahaya ma mararka qaarkood masalada muqaabilka inaa fahamtaa u baahan tahay laakiin adharkaa iska qaadatay waa iska tagtay mar baa waxaa jirtay qolo xoogaa inta la isku yimido masaa'il laga wada hadlahayaa waxaa la yidhi labadii qol waxaa laydinku eedaynahayaa inaad tidhaahdeen gabadha aabbaheed baa weysada ka jebiyey saasaa laydinku eedin markaas eed oo haddee waxa weeye aada u weyn oo ninkii saas yidhi eed weyn weeye marka dadka meesha jooga intooda badanina ma j- ma fahamsana maxaarimtu weysaday ka jebinaysaa qowl jira inuu yahay inta badani ma fahamsana nin baa marka wuxuu yidhi war gabadha inay aabbaheed weysada ka jebinayso qowl shaafici laga soo guuriyo wey minhaajkana waa ku jira ragga meesha fadhiya oo leh weysadii hag- eh, oo raggaas kala eedaynahayana rag minhaajka akhriyaa ku jira yaqaan. xoogaa waa qariibsan see minhaajka ugu jira laakiin markii naskii la soo akhriyey baab- baabulxadad markuu akrinaya axdaadtu uu sheegay wuxuu yidhi eh, alraabicu allamsu ilaa maxraman fi ladhar adarkaas marka muqaabilkiisu inuu yahay naag kastoo maxram iyo maxramnimada waa jebinaysaa uma soo degdegin lanna waxyaalahan haddaan aada loo akrin waxa meesha ka hooseeya makuu soo degdegaya hadda kabacdi raggaasi degdeg waxay u fahmeen qowl shaafici ka soo socda inuu jiro oo leh maxramku waa isuu jebina laakiin hadda dadka jooga hadda adduunyada u malayn maa wax qabaa inay jiraan wax hadda adduunyada qaba ma jiro qowlkaas eh, qowl oon kitaabada calooshooda ku jiro weeye laakiin wax hadda isticmaala ma jiraan baan u malaya laakiin hadda waxaan u muujinahayaa kelimadan asax iyo adhar iyo waxa lagu leeyahay inaad ku baraarugsanaatid aqwaal badan oo la soo guuriyey oo culimmadii eh, shaaficiyadu mashriq iyo maqrib kala jirtay aqwaashii laga soo guuriyey ayaa la soo haruurinayaa ayayaa la kala raaraajaxa ya kitaabka waa la kala raaraajaxaya marka midkii raajixana waa lagu tusaya mid kale waa jiraana waa lagu tusa fain qawiya alkhilaafa hadduu ad- xoog yeesho qultu asax baan leehay wailaa hadduusan eh, xoog lahaynna fa saxiixu baan leehay saxiix markaan idhaahdo qowlka ka soo horjeedaa waa liitaa waxaytu aquulu almadhabu markaan idhaahdo fa min adariiqayni laba dariiq buu ka kooban yahay aw duruqi dar- duruq badan dariiqaani marka waxaa weeye sidii loo soo wariyey madhabtii ma aqwaal sheekha ma aqwaal muxuu asxaabta ma hal qowlba ma laba qowlba mid baa wuxuu leeyahay may masaladan khilaaf kuma jiro mid baa wuxuu leeyahay laba qowl baa ku jirta mid baa wuxuu leeyahay laba wej baa ku jirta marka wixii ay isku khilaafsanayeen wuxuu rabaa meesha inuu ka muujiyo marka kaas wuxuu u baxshay oo laysku khilaafay aqwaashii shaafici soo guurinteeda ma hal qowlba ma laba qowlba ma saddex qowlba wixii khilaafkii noocaas ah wuxuu u baxshay madhab madhab markuu yidhaahdo midka meesha uu madhabka ku magacaabo calal madhab uu odhan doono kaasi qawi weye inta kalena daciif weye saas waxaytu aquulu almadhabu haddaan idhaha fa min adariiqayni wuu ka mid yahay wituruq marka kaas aqwaal sheekhna laguma caddayn karo aqwaal asxaabna laguma caddayn karo meel u dhaxaysa weeyo labadaba geli karta waxaytu aquulu annasu meeshaan idhaahdo fa huwa nasu shaafici shaafici naskiisii weye raximah llahu tacaala naskii shaaficiyu kitaabkiisaan kasoo guurshay weye annasu haddaan idhaahdo wayakuunu hunaaka meeshaas waxaa ahaanahaya wajhun daciifun wej daciifa wej mar haddii lagu yidhaahdo saxa- eh, asxa- at- atbaacdii shaafici qowlkoodii wey. mar haddii wej la yidhaahdo aw qowlun mukharajun qowl laga takhriijiyey naskii shaafici takhriijkaasi marka shaafici asagii qowl lahaa atbaacda qaarkood ama qowlka aysan ka warqabin ama aysan ku qancin qowl kale keeni karaan qowlkaas ay keeni karaan iyo midkii shaafici markii laysku miisaamo waxaa soo bici karta kan shaafici inuu raajix yahay markaasuu nasu shaafici asagu uu ka cabiro nasu shaafici markuu ka cabiray in qowl eh, culummadii kale ay sheegeen ama naskaan ha ogaadeen ama miyaysan ogaani wax imaan kara wey. marka weji daciifi waa iska mafhuum weye laakiin qowl mukharaj baa wuxuu u baahan yahay xoogaa tafsiir qowl mukharaj tafsiir buu u baahan yahay qowl mukharaj waxay yidhaahdeen sheekha laba mas'alo ishaabahdu midba si uga jawaabo laba mas'alo ishaabahda ayuu midba si uga jawaabay labadii masalena waa ishaabaheen hadday farqiga soo saari waayeen ku adkaatay ayay midaan qowl ka soo bixiyeen markaasay midaan waxay yidhahan qowl baa ku jira midaanna eh, eh, muxuu ahaa labadii masalo midii ayaga markaas raajixa la ah mid- midii kale qowl bay ag dhigeen qowlkaas marka uu qowl shaafici xaggiisa ka yimid maahane ayagaa meesha ka soo baxshay maalan masaa'ilkaas eh, masaa'ilka ijtihaadka marka la galo maalan laba weeloo biyaha xagga yaalla labadii weel waxaa la arkay kitaabka kolley dhexdiisu noogu imaan doonaaye ey meeshii ka soo socda afkiisuna waa qoyan yahay biyuu afka soo geliye labadii weel oo meesha yaallay ishkaal baa galay labadooda keeba afka geliyey in lagu weysiistana waa la rabaa see la yeela ma badbaadinaya labadooda may waa la ijtihaada ijtihaadkuna weligiis cirbar dhulbar maaha calaamaadu cuskana waa inaan raadkiisii soo aragnaayo ama meeshii aan ku aragnaa ama wax calaamaa inaan meesha ku aragno calaamaan ku aragna waxaa laga yaabaa kii kale calaamaad kale inay ku yaalaan oo annaga haysna allel kuwaana xoog badan ninkii midkii uu isiri kara waa daahir buu ku weysiist hadhowtay haddana caqligiisi waa isbedeli kitaabka waxaa ku imaan doona midka labaad kuma weysiisana maxaa yeele hadduu labadoodiiba ismariyo miduu najaaso saxa noqonayo sooma labadoodiiba hadduu ismariyo masaladaas marka wuxuu oran doonaa naska shaafici waxa weye kan dambe kuma weysiisana saasuu keeni doonaa haddii alyara masalo kaloo shaabahdaa jirta qibladii wuxuu is yidhi meeshaanay ku aadantahay allahu akbar waa jeestay xoogaha markuu hal ragca joogay aqalow lagu soo yiri war xaggay kaa jirtaa xaggii u jeestay xaggii u jeestay xaggii u jeestay xataa low sallaa arbaca ragcaatin ilaa arbaci jihaatin falaa qadaa miyuu odhan doona kelimadii hadda saas uma xasuuso masaladan dambe haddii oo qiblada haddii ijtihaadkaagii hore isbedelo midka dambaa la raaca masaladii biyahan hadduu ijtihaadku isbedelo kii hore kii horea lagu joogsanaya ka dambe la raaci ma farqiga meesha soo baxayaana middaan ijtihaadkii waxbaa iskhilaafahay ninkaani afarta jiho u jeesta mid unaa khalad ah laakiin midii khaladkaa lama soo saari karo laakiin ninkan labada weelba hadduu isku dhaqa najaaso sax oo najaaso waadix oo aan ishkaal lahayn buu gelahaya sooma hadduu labadoodaba taabto najaaso waadixa najaasadii korkiisay ku jirta meeshaas marka labadii masalo waa iskhilaafsan yihiin marka middii oo muxuu ahaa qiblada waxay qowl bay agdhigeen oo leeyihiin qowl oo waxaa jira inaan midda dambe loo jeesanayn maa la raacin qowlkaasina qowl imaamkii ka yimid maahane ibnu surayj baa sida badan aqwaasha mukharajka keeni jira marka qowl mukharaj waxaa weye laba masalo oo ishaabahda ayaa sheekhay midba si uga jawaabay markuu midba si uga jawaabay ayay waxay yidhaahdeen labadooda middood waa inuu qowl ku jiraa oo midda kale waafaqsan qowl mukharaj qowlkaas marka waa iska daciif wey waxaytu aquulu markaan idhaahdo aljadiidu haddaan idhaahdo falqadiimu khilaafu qadiim baa khilaafsan markaan idhaa fi ljadiid cala ljadiid haddaan idhahdo qadiim baa meesha ku jira qowl qadiima qadiim iyo jadiidkana mar hore xoogaa waa- waataan soo taabanayo sheekhu waagii ciraaq uu joogay kitaabkii uu qoray qadiim baa la oran jiray markuu masar usoo wareegayna wuxuu qoray wuxuu ahaa jadiid labadaas magac baa la kala siiyey aw ilqadiimu haddaan idhaahdo ow fii qowlin qadiimin faljadiidu khilaafu jadiid ba ayaa ayaa khilaafsan marna qadiimku wax caddaynahaya marna jadiidku ayuu caddaynaya masalo meeshaa ku jirta waxaa weye qadiimka iyo jadiidka labadooda masaa'il mucayana maana inta badan waxaa la qabsadaa jadiidka ayaa la qabsadaa laakiin waxaa jira xoogaa masaa'il toban iyo labaatamiyo ku dhowaad masalo oo ay yidhaahdaan markii nusuusta la raaco iyo markii lasii raaco waxaa raajixa qadiimka masaa'il mucayana waxaytu aquulu markaan iraahdo waqiila kada haddaan ira qiila kada qiila haddaan iraahdo fahuwa wej daciifun wey wej daciifa mar haddii lagu yidhi wej mar haddii lasoo qaado qowlkii atbaacdii shaafici wey wasaxiixu awil asaxu khilaafu saxiix iyo asax midkood baa khilaafsan meeshaas martabatulkhilaaf ma cadda wey martabatulkhilaaf haddaan idhaahdo waqiila kada waxa ka soo horjeedaa ma saxiix baa oo qiilkan waa daciif bistiisa mise waa asax oo qiilkan xoogaa xoog buu leeyahay meeshaas kuma cadda masaladaas ma cadda martabatulkhilaaf kuma cadda meeshaas marka markuu yidhi fii jamiicil xaalaat waxaa weye xaalaadkay u suuragaltuu caddayn doono waxaytu aquulu fii qowlin kada haddaan idhaahdo faraajixu khilaafu raajix baa khilaafsan qowlin kada markaan idhaahdo qowlkii waxaa la yidhaha waa shaafici hadalkiisa qowlkii loo baxshay fii qowlin kada haddaan idhaahdo martabada khilaafku ma cadda waxaa ka soo horjeedaa ma adharbaa mise waa mashhuur laakiin waxaan kaliyo caddaynayaa meeshaas qowlka kasoo horjeeda inuu raajixiyo asagoo daciif fii qowlinkadaada meeshaan ku dhigay waxaa kasoo horjeeda daciif masaa'ilkaas marka hadda uu soo sheeg sheegay uu leeyahay adhar baan leeyahay muqaabil baan leeyahay adhar baan leeyahay mashhuur baan leeyahay sheekh oo risaalo yar buu sameeyey oo isku tacallujiyey bal minhaajka inta meelood adhar ku soo aroorta iyo inta asax ku soo aroorta iyo fil qadiim inta ku soo aroorta inuu waxaasoo dhan tiriyo isku day mid walba waa tirshay koley insha allah haddaan xasuusto inaan mar risaalada keeno wey aa fiirisaan sullam almutacalim almuxtaaj buu ku magacaabay sullam almutacalim almuxtaaj marka risaaladaas wuxuu isku dayahayaa fii qowlin kada intaasaa kusoo aroortay aljadiid intaasaa kusoo aroortay adhar intaasaa kusoo aroortay waxaas inuu soo tiriyo ayuu xoog geliyey annagu maxaan ka dheefaynaa marka haddaan ogaano inta adhar ku jirtay inta muqaabil ku jirta inta adhar ku jirtay inta adhar ku jirtay maxaan ka dheefaynaa haddaan kala soocno intii aqwaasha sheekha laga soo guuriyey aan meel dhigno oo tirino inta asxaabta laga soo guuriyena meel aan dhignoo tirino waxaa noo soo baxaya khilaafkii culimmadaanu ku soo daaleen ma wuxuu u badnaa aqwaasha sheekha mise wuxuu u badnaa aqwaasha atbaacdu u badnaa arrinta noocaasaa noo soo baxaysa masalo kaloo meeshaa noo soo baxaysa waxaa weeye kitaabkan wuxuu khilaafka shaqada uu qabtay iyo inta culummo uu kitaabadooda soo akriyey iyo wixii aqwaal uu hadmiyey xajmiga khilaafkuna meeshuu nooga soo baxaya maxaa yeele waxaas hadhowteed markii laisku dardaro waxay tegi doonaan kumanaan bay tegi doonaan oo qowl oo mxua khilaaf uu caddeeyey marka waxyaalaha noocaasoo kale in laga helo waa iska suuragal laakiin hadda haddaan tiriyo iyo haddaana tirin inaan masalada aqaanaa muhiima almuhiim waxa wey inaan masalada aqaano inaan tiriyo inaan masaa'il fahmo ayaan u malaynayaa inay ka leedahay ka fadilanta inaan tiriyo ومنها مسائل نفيسة وقتها كل ما إن شاء الله أنت كجوجين والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه